maanta u sheegayna dhammaan ummadda soomaaliyeed inay arkaan waxa ka jira jubbaland oo ay ku hayso dowladda dhexe ee soomaaliya madaxdeeda sare ay ka wadaan fargelintaas dhibaatada qaawan ah oo mataqaanaaye dadkeedii aan lala wadaagaynin la geeyey ciidamo aanan dadka u aabayeelinin u naxaynin u naxariisanaynin waxaa weye taas waan ka cabanaynaa waxaa kaloon ku soo taageeraynaa oo aan si buuxdo oo mataqaanaaye micno leh oo aan ugu soo taageerana shirka ka dhacay nairobi waxaan ku taageeraynaa shirka shalay iyo daraad iyo maalmaha soo soo aan soo dhaafayna ka dhacay jubbada jubbooyinka magaalada madaxeeda kismaayo waanu ku taageeraynaa waxaan rabnaa walaalayaalow soomaalidu dhammaan waa walaalo waa dad wada dhasho waa dad isku diin isku dal ah laakiin ninba ilaahay meel buu makaniyey qolo kasta ama tiim kasta ilaahay meel buu makeliyey intanadaan soomaali baan ka koobannahay qoys keli a ma lihin waxaa waaya annaga hadda beesha sidaan maanta ku fadhinaa meesha culays ballaaran oo aan mataqaanaaye ka argagaxnay oo dadkanaga aayihiisi iyo mustaqbalkiisi iyo taariikhdiisiiba luminaya bay dowladda nagu haysaa waxaan rabnaa beesha caalamka dhammaan international community-ga soomaali war culayskaas inaan laga arko waa cabaadayna waa ka cabaadayna waa ka cabaadayna culays aan caadiyan baan la saar ina laga soo gaaraan rabnaa qoys soomaali oo aad jubbaland deganeen ma jiro qoys soomaali ah oo reehebel la yidhaahdo magac leh four binty five-ki wax lagu qaybsaday dhammaan waa degan yihiin laakiin waa lagu kala badan yihi heshiiskaas jubbaland buu dan u ahaa masaalixadda jubbaland buu ahaa horumarka jubbaland buu ahaa nabadgelyada jubbaland buu ahaa soomaaliya oo dhanna waa quseeye ma aha waxaan kuu sheegaynaa xukun oo qaybida naga dhaaf haddaadna danaynayso oo dowladihii danaynhayay soomaaliya oo ku tuinhaya aad ka mid tahay hana kala ridi ha isku kaana dirin
warnihu caqliga ha shaqeeya mudana madaxweyne caqliga ha shaqeeyo waxaan ku leenahay waan ku leenahay waan ku leenahay war soomaali waa ku aragtaa oo caalamku waa ku arkaan wallaahi waa lagu arkaa oo bilaahi waa lagu arkaa oo tallaahi waa lagu arkaa ciyaal aad gadaal ka soo riixday iyo shaksiyaad aad gadaal ka soo riixday oo la wada ogsoon yahay ma kuma difaaci karaan adeer cadaalad dara iyo waxaa weye dalkan inaad u horseedda baalkii dagaal sukeeya xilligaan aada huriso burbur siyaasadeed aad dal ku samayso adeer aqbali miino shirweynuhu wuxuu cambaareynayaa caburinta ciidamada dowladda federaalka ay ku haysa guud ahaan shacabka go shacabka jubbaland gaar ahaan labo dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa inay ciidamada ka jooga gobolka gado si deg deg ugala soo baxdo saddex dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa in ciidamadeeda dowlad gobo ciidamadii dowlad goboleedka dowlad goboleedka jubbaland horey u joogi dib loogu soo celiyo xaaladda shacabkana lagu soo celiyo sidai caadiga ahayd afar waxaan dowladda federaalka ugu baaqaynaa inay xurmayso dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka jubbaland kana dayso gobolka gado carqaladda qabyaaleynta iyo jahwareerka maamul maamul ee ay ka abuureyso joojisana maamulada sharci darada ah ee ay magacaabayso shan shacabka siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka gedo waxay soo dhaweynayaan heshiiskii hordhaca ahaa ee saddex iyo labaatanka bishii afraad laba kun iyo labaatanka ay magaalada nairobi kusoo kusoo gaareen madaxweynaha jubbaland iyo madaxda golaha isbedeldoonka jubbaland waxaana diyaar u nahay dhammaystirka iyo hergelinta faransiiska madbeer hadalka uu ka jeediyey maalin hore muxuua golaha ammaanka oo odayaashan hadda ay ka hadlahayeen jubbalandna looga hadlahayey xisbiyada oo dhanna ay ka hadleen madasha xisbiyada qarankaa ka hadlay madasha higsi baa ka hadashay iyo axsaab badan baa ka hadlay waa waa la wada dhaleeceeyey madeer baa la yidhahdaa horta madeer afar sano shan sanuu joogaa muxuu ahaa yuu xaaladiisa joogtaa madeer wuxuu ku dhex milmay siyaasadda villa soomaaliya madeer wuxuu ku dhex milmay siyaasadda villa soomaaliya warka uu ku hadlahay oo afar nin oo ilmadeer ahaa meesha ku heshiis uu leeyahayna waa warka villa soomaaliya madeer waxaan u sheegahayaa afar qof oo ilmaadeer maahan hadday laba qof heshiisa waa inuu taageero waayo soomaali heshiisa waayo heshiiskaas waa heshiis ceelaliyo ninka ku sheegaya ka ahaa ceelaliyo bilow waa ceeliyadii ku sheegayay waa ceelaliyo heshiiska koowaad weeye markay heshiiyeen gado jubbada dhexe iyo jubbada hoose dhammaan waa isu imaanaya waa heshiinayaan wax naga halaabahayna mal haddaan reer jubbaland nahay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego dadyooga ku riyoonayo inay gado iyo jubbooyinka kala go-hayaan oo jubbaland ay kala gogo'i doonto ku riyoonayo inta hal qof oo waxgarad ah oo reer jubbaland ah oo special reer gado uu joogo jubbaland ma kala go'i doonto gado dhibaato fara badan baa haysato dhinac walba ah jubbaland guud ahaan dhibaato haysata gado dhibaato haysato gaar ahaan maxay tahay dhibaatada haysato dhibaatada odayaasha hadlahayay ay ka hadlahayeen dhibaatada waxgaradka hadda hadlahayay ay ka hadlahayeen markii qolooyinkan hadlahayaanna ma ahan inay yihiin intaan haatan qolkan soo gashay waxay u hadlahayaan reer jubbaland meel kastoo joogaan bay u hadlahayaan waxay u hadlahayaan reer geda meel kastoo joogaan bay u hadlahayaan kuwa qoryaha la- la dulgeeyey oo lagu hayo oo muxuu ahaa e- e- la waxaynahayo dhammaantood afkooda ku- waxaa ku hadlahaya odayaashan baa ku hadlahaya waxa muhadla muhadla muhadla ilahayaan u hadli waayey maantaan ka hadlayaa baan hadalkii ku jiray oo maxay tahay waxaa ka dhacay gobolka gado dhibaato fara badan baa ka dhacay jubbaland guud ahaan gaar ahaan gobolka gado fatahaadihii baan tusaale ka soo qaadanhayaa waxaa fatahaad ka dhacday doolow oo labadii webi isku dareen waad arkaysa baan u malaynaya webigii daawo iyo webigii jubbo fatahaad baa ka dhacday doolow banaankaasba maxaa la yidhaahdaa ay- ay- yaa dadkii u baxeen luuq buu ka dhacay fatahaaddaas geed weynuu ka dhacay buurdhow buu ka dhacay baar dheeruu ka dhacay ilaa goobweyn buu ka dhacay maadaama haatan gobolka jubbada dhexe aanan gacanta ku haynin jubbaland ahaan aan ku haynin haddana goobweyn buu ka dhacay iyo iyo tuulooyinka u dhawaa muxuu ahaa buulaguduud iyo yaantooy iyo common iyo dhulkaas oo dhan buu ka dhacay fatahaadi ka dhacday dowladda soomaaliya wax inaba ha yaraatee ay muxuu ahaa fatahaaddaas ay ka qayb qaadata ma lahan